xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta u fariistay kalfadhiga shanaad kulankiisii toddobaad iyadoona ay soo xaadireen konton iyo sagaal ka mid a golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland waxaa shir gudoomiye gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland mudane cabdi maxamed cabdiraxmaan ajendayaasha kulanka maanta waxa ay ahaayeen ansixinta akhrinta koowaad xeerka ciidanka booliska jubbaland iyo akhrinta koowaad hindis sharciyeedka mamnuucidda gudniinka fircooniga waxaana xeerarkaasi akhrinta koowaad ansixiyey konton iyo sagaal ka mid a xildhibaanada goobjoogga ka ahaa mana jirin xildhibaan ka aamusay ama xildhibaan xeerkaasi ka soo horjeestay kulanka waxaa daafuray guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland mudane cabdi maxamed cabdiraxmaan waxaana uu faahfaahin ka bixiyey ajandayaasha kulanka looga hadlayo gudniinku sharciyan waa sharci laakiin xadgudubka lama ogola diinta islaamkana ma ogola xuquuqul insaankana ma ogola marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa wuxuu u yimid gabar gabar gabdho gudaysa wuxuu ku yidhi shumiih walaa taniki midida u uri ha jirid goynin buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ogtihiin gudniinka fircowniga sida uu yahay ee gabdhahan soomaaliyeed laga laga samaynayo oo dhiigooda la gelaayo oo jidhkooda la gogoynaayo sharci ma aha marka labadaas xeer bayna hor taalla waxaan rabnaa marka insha allahu labada xeerba maanta waa qaybintoodii akhriskoodii koowaad waxaan isugu soo laaban doonaa sabtida maanta oo taleeda iyo arbaca iyo khamiis ha la soo akhriyo guud ahaan gaar ahaan labada guddi guddiga xuquuqul insaanka iyo guddiga amniga iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka saddexdaa guddi iyo wixii heer aqoon ah oo ay ku darsanayaan waxaan rabnaa si daqiiqa inay qodobada u akhriyaan su-aalana kasoo diyaariyaan marka maalinka ay sabtidu tahay labada wasaaradood waa keeni doonaa iyo insha allahu marka wixii ka horeeya marka waxaan codsanaynaa in si fiican loo soo akhriyo wixii shareecada islaamka khilaafsan iyo wixii xuquuqul insaanka khilaafsan intaba in lasoo calaamadeeyo marka maalinkaasaan wasiiradana keeni doonaa doodeeda rasmigana gelin doonaa kadibna la ansixin doonaa marka saddexdaa beri baan haysanaa si kastaba ha ahaatee guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland mudane cabdi maxamed ayaa waxa uu xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland kula dardaarmay in xeerarkaasi ay si weyn isha ugu fiiriyaan maalmaha ah ay haystaan waxaana uu sheegay in kadib la ansixin doono xeerarkaasi